hay-adda simaaho ayaa maanta olole caafimaad ku qabatay bulafumbi oo ka mid ah xaafadaha fogfog ee magaalada gaarisa rumaana nuur axmed oo ah agaasimaha hay-adda simaaho ayaa sheegtay in daaweyntan loo sameynayo dhammaan dadka deggan xaafadaasi ayadoona sidoo kale dadka la siinayo tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban maanta waxaan joognaa bulafumbi waxaan u imaanay inaa ilmaha iyo maamooyinka iyo dadka xanuunsan oo dhan inaan daaweyno iyo tallaal oo la tallaalayo covid nneteen baan u imaanay marka waxaad arkaysiin gadaashayda waxaad arkaysiin inuu dadka tallaalkii iyo daawooyinkii ay qaadanahayaan marka dadkii way imaanayaan tallaalkiina waa la siinayaa covid nneteen waxaan hadda u siinayna waxaa waayey waad aragteen hawadii way isbadeshay marka markii hawada saa isu badasho jirada covid nneteen badanaa way soo noqotaa haddana tu cusboonbaaba imaatay marka waxay noqotay dad badan oo covid nneteen oo markii la baaray laga arkaan aragnay marka minister of health baa ana kala shaqaynaa marka minister of health baa nagu boorisay inaan covid nneteen aan bixinno hay-ad oo reer cross la dhahana waan la shaqaynaa hay-addaasaana haddana caawin haysaa inaan ilmahana daaweyno oo integrated outreach wax la dhahayo oo daawooyinko dhan la bixiyo tallaalka la bixiyo bay noo yay noo caawise marka taa awgeedaan maanta u imaanay hadda saad arkaysiin dadkii waa la wada daaweynhayaa hadda soo faa intaasoo ilmood baa la daaweeyey intaasoo ruuxna hadda covid nneteen vaccine baa la siiyey marka saad u arkaysin saase hadda shaqadan maanta aan hayno waa shaqada ayadaeh sidoo kale waxa ay inoo sheegtay in waxyaabaha xaafadaasi ay u doorteen ay tahay inuusan jirin wax isbitaal ah oo u dhow buulooyinka waaban ku wareegnaa laakiin kaas ahaantan waxaan u dooranay isbitaal u dhow ma laha marka istaalka hadda halkan markay hadda maamulo aan la hadlayo waxay tiraahay istaalka weyn baa istaalka le waa u dhow masane masane college neb technical istaal kale oo u dhow ma laha marka taa awgeed baan u doorannay inaan meeshan maanta aan u imaano meelaha isbitaalaha ka fofog baan badanaa yaan doorannaa oo hadhow sii dadka aan tallaalka ilmaha geynin maamooyinka xanuunsan oo uureyda ah dadka hataa oo covid nneteen aan qaadanin horaan aan u qaadanin marka taa awgeed baan yaan u doorannay halkan marwe yuusuf xasan oo ka mid ah dadka deggan buulafuumbi ayaa ka mahadcelisay daaweynta maanta loo sameeyey waad mahadsantihiin saa maanta naloo soo caawiye daawona loogu keenay annakoo isbitaal ka yara fog oo meel tuule e buulafumbi joogno daawo waa nala siiye waa naloo keenay dadka daawada noo keeneen way mahadsan yihiin daawadii covid nneteen tii dadka weyn tii carruurta tallaalka kulli waa naloo keenay waad mahadsantihiin bishaar axmed dhaqane warbaahinta ista garisa